أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaannu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee al andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee faafareebka wararka caawa aan idinkugu soo xulnay waxaa ka mid a dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka oo meel cidlo ah uga dhaqaaqday isbahaysigii sharta ee nato xilli khatarta ruushka ay ku sii korortay waddamada reer galbeedka ee dabadhilifka u ahaa muddada badan maraykanka warbixin ayaan idinkaga haynaa rasaas xooggan oo laga dhex maqlay garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa xilli uu garoonka ku dhex sugnaa muuse biixi hogaamiyihii hore ee maamulka ashahadla dirarka ah ee somalilan madaxweynaha eleteriya oo booqasho lagu tilmaamay dhoolatus iyo tumida durbaan dagaal ku tegay waddanka suudaan ee deriska la ah etoobiya muxuu daaran yahay safarka afawarkii barnaamijka ayaad caawa ku dhagaysan doontaan ku dhowaad shan boqol oo qof oo ku dhintay roobab daadad wata oo ku dhuftay magaalooyin waaweyn oo ka tirsan waddanka induneisiya kulan u dhexeeya wilaayadii islaamiga ah ee baay iyo waxgaradka mid ka mida beelaha dega gobolkaas oo ku soo gabagaboobay deegaan hoos yimaada degmada buurhakabo ee wilaayadaasi kulankaas iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaad caawa maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaha ayaad barnaamijka faafareebka wararka ku dhagaysan doontaan inta uu socdo barnaamijka waxaa igala qayb qaadan doona qaar ka mida wariyaasha idaacadda islaamiga ah ee al andulus anigana halkan ayaan idinkaga soo gudbinayaye mar kale iyo mar kale kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka لنا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa habeennimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha jamaadu thaani sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka oo meel cidlo ah uga dhaqaaqday isbahaysigii sharta ee nato xilli khatarta ruushka ay kusii korortay wadamada reer galbeedka ee dabadhilifka u ahaa muddada badan maraykanka warbixin amuurtaasi faahfaahinaysa waxaa inoo haya cali aadan cabdulaahi cali yare isbahaysiga nato ayaa isku diyaarinaya difaac iyo ka hortagista weerar ama cadaadis militari oo kaga yimaada ruushka xilli maraykanku uu hoos u dhigay taageeradiisi militari ee dalalka yurub sida uu sheegay wargeyska bloomberg tababar militari oo ka dhacay dalka rumaaniya bishii nofembar ayaa bannaanka soo dhigay mustaqbalka ay wajahayaan dalalka yurub iyadoo la sheegay in maraykanku ka baxay qayb weyn oo ka mid ah doorkiisii difaac ee qaaradda madaxweynaha maraykanka donald trump wuxuu dhimay joogitaanka ciidankiisa ee yurub isagoo qorsheynaya inuu diiradda saaro qaaradda aasiya sida lagu xusay warbixinta uu daabacay wargeyskan oo laga leeyahay dalka maraykanka waxaa kale oo warbixintu xustay in taageerada maraykanka ee ukrein ay hoos u dhaceyso taasoo ku qasbaysa yurub inay ka fikiraan difaaca yurub iyo xuduudaha bari iyagaoo keligood ah rumaaniya iyo dalal kale ayuu wargeysku sheegay inay ka walacsan yihiin in gurmadka neeto uu kusoo gaari kari waayo wakhtiga loo baahan yahay sababo la xidhiira gaadiidka iyo xanibaadaha ka jira dhinaca xuduudaha warbixintu waxay sheegtay in ukrein oo weli martigelinaysa duqeymaha ruushka ay tusaale cad u tahay waxaa ka dhici kara yurub haddii moscow ay weerarto dal neeto ah iyadoo sirdoonka jarmalkuna uu sheegay in ruushku uu sanadka soo socda awoodi karo inuu weeraro dal neeto ah maraykanku wuxuu dhimay ciidanka ka jooga dalka rumaaniya sidoo kalena waxaa la sheegay inuu qorsheynayo in ciidamo hor leh uu ka soo saaro dalalka bulgariya slovakiya iyo hungari inkastoo yurub wajahayso dhimista ciidanka maraykanka haddana yurub guli si weyn ay ugu tiirsan tahay maraykanka gaar ahaan dhinaca difaaca cirka gantaalaha riddada fog sirdoonka iyo sahayda ciidanka faransa iyo dalal kale oo ku yaala qaaradda yurub waxay ku adkaysanayaan in yurub ay u baahan tahay inay yeelato awood gaar ah oo militari oo ay ka hoos baxaan ku tirsanaanta maraykanka rumaaniya ayaa iyaduna raadinaysa dal kale oo bedela ciidanka maraykanka ee ka baxaya waxaana suuragal ah in faransiisku noqon karo doorashada koowaad ruushka ayaa lasoo warinaya in mararka qaar uu duulimaadyo daroona ku sameeyo xuduudaha yurub taasoo muujinaysa khatarta kusoo dhowaanaysa xuduudaha nato madaxa ciidanka faransiiska ayaa ugu baaqay dalalka yurub inay isku tashadaan maadaama ayuu yidhi uu maraykanku si tartiib tartiiba uga sii fogaanayo difaaca yurub gunaanadkii warbixintu waxay muujinaysaa in dalalka reer yurub ay haatan wajahayaan khataro waaweyn kadib markii maraykanku uu dhabarka u jeediyey sida ay xogtu tibaaxayso yurub weli ma gaarin isku filnaasho buuxa gaar ahaan dhanka hawada gantaalaha iyo sahayda halka khatarta ruushkuna ay sii kordhayso الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلو نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo magaalada hargeysa rasaas xooggan ayaa laga dhex maqlay garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa xilli uu garoonka ku dhex sugnaa muuse biixi hogaamiyihii hore ee maamulka shahadla dirarka ah ee somalilan qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu haya nuur cali warsameh abusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari bismillaahi araxmaan araxiim xubinta hadalhaynta iyo guud markaa marigaha islaamiga ah qodobo dhowr ah ayaad ku dhegaysan doontaan insha allahu bal aynu ku horumarno websaytka islaamiga ee calamada rasaas ka dhacday madaarka hargeysa xilli uu ka dhoofayey muuse biixi waa mid ka mid a canaawiinta lagu qoray maanta websaytka islaamiga ee calamada wararka ka imaanaya gobolada waqooyi ayaa sheegaya in madaxweynihii hore ee maamulka shaadadirirka somalilan murtadka lagu magacaabo muuse biixi loo diiday inuu madaarka la galo ilaalo gaar ah oo watay warku waxaay intaasi ku darayaan in la rasaaseeyey muuse biixi islamarkaana laga reebay ilaaladiisii warbaahinta maxalliga ah ee maamulka gaalraaca somalilan ayaa baahisay muuse biixi oo laku galay madaarka halkii uu gawaarida raaci lahaa muuse bixi ayay wararku tibaaxayaan inuu aaday dalka isutaga imaaraadka carabta oo xiriir dhow uu la leeyahay ilaalada muuse bixi ayaa mar si horreysay oo uu u dhoofayey imaaraadka carabta hubkooda la galay madaarka hargeysa taasoo hadalhayn weyn dhilisay si kastaba ahaatee waxa ficil ah kama imaan dhanka korneel muuse bixi taasoo uu kaga jawaabayey weerarka kaga yimid ilaalada madaarka hargeysa warbixintii lagu qoray websayteka caalamada ayay taasi ahayd markana fawarki iyo alburhaan oo kulan foolkafool ah ku yeeshay dalka suudaan shabakadda wararka soomaali mimo ayaa lagu hardhay cinwaankaasi madaxweynaha eritareya gaalka ee sayaasi fawarki ayaa booqday dalka suudaan waxaanu kulan ballaaran la yeeshay taliyaha ugu sarreeya ciidamada suudaan jenaraal cabdifataax alburhaan iyo ra-iisul wasaaraha kamaal idriis sida ay shaacisay wasaaradda warfaafinta eritareya kulankan oo axaddii shalay ka dhacay magaalada boorta suudaan ayaa sida la xaqiijiyey diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka labada dal gaar ahaan xaaladda waddanka suudaan xiisadaha ka aloosan gobolka iyo guud ahaan arrimaha caalamiga ah ee khuseeya labada dal fawarki ayaa caddeeyey in eritereya ay iidsan tahay taageerada midnimada iyo madax bannaanida suudaan isagoo hoosta ka xariiqay in dowladdiisu ay sii wadi doonto garab istaagga ciidanka militariga suudaan ee dagaalka kula jira maleeshiyaadka r s f madaxweyne isayaasi fawarki waxa uu carabka ku adkeeyey in eritereya ay ka go-an tahay inay taageerto dadaalka uu waddanka suudaan ugu jiro ayuu yidhi siday uga gudbi lahaayeen caqabadaha culus ee ka aloosan gudaha dalkaasi jenaraal al burhaan ayaa dhankiisa ammaanay mowqifka eritreya ee ku qotoma xiriirka labada dhinac wuxuuna caddeeyey inuu dadaal xoogan u geli doono sidii loo sii xoojin lahaa xiriirkaas oo uu sheegay in labada dhinacba ay faa'iido ugu jirto ra-iisul wasaaraha dalka suudaan dr kamaal idriis ayaa isna mahadnaq ballaaran u jeediyey shacabka iyo dowladda eritreya oo uu sheegay in mowqif taariikhi ah oo ku dhisan mabdac cad ay ka qaateen arrimaha waddanka suudaan sida ay shaacisay wasaaradda warfaafinta eritreya booqashadan siyaasaf warkii uu gelkii dambe ee shalay ku tagay magaalada buurta suudaan ayaa timid kadib markii uu casuumaad rasmi ah ka helay jenaraal cabdifataax al burhaan oo ah murtadka hogaamiya ciidanka dalka suudaan kulanka horjoogayaasha suudaan iyo eritreya ayaa ku soo aadaya xili cirka ay isku sii shareerayso xiisadaha ka dhexaaloosan labada maamul ee adisababa iyo asmara kadib markii etoobiya ay shaacisay inay xoog kula wareegayso dekedda casab qormadii lagu qoray shabakadda wararka soomaali memo ayay taasi ahayd sidaa lagu qoray telegramka reediyoga alfurqaan tirada dadkii ku dhintay daadad ku fatahay dalka indoneesiya ayaa kor u dhaaftay afar boqoloo ruux tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa daadadkii ku fatahay waddanka indoneesiya maalmihii lasoo dhaafay tirada dhimashada ayaa marbaa marka xigta sii dhaafaysa halkii lagu ogaa hay-adda waxaa loogu yeero maaraynta musiibooyinka ayaa shaaca ka qaaday in afar boqol afartan iyo laba ruux ay ku dhinteen daadadka waxaana la baadagoobayaa in ka badan afar boqol iyo laba qof oo kale kuwaasoo biyaha daadkuwa ay qaadeen kumanaan qof ayaa ku xayiran guryahooda kuwaasoo ay ka go'day sahayda muhiimka ah sida raashiinka iyo biyo nadiif ah iyadoona tirada dhaawaca ah gaartay lix boqol afartan iyo lix sida laga soo xigtay wakaaladda faransa wadamada deriska laha indoneesiya ee malaysiya iyo tailand waxaa toddobaadyadii tegay ka da-ayay roobab mahigaan ah kuwaas oo sababay daadad cagta mariyay gobollo badan oo ku yaala wadamadaasi warbixintaasina waxaa lagu qoray telegramka reediyoga alfurqaan gebagabadii xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mirigaha islaamiga ayaynu soo gaarnay markana telegramka faafre buro iyo howlgalladii ugu dambeeyey ee lagu qoray ciidamada mujaahidiintu waxay maanta qarax la beegsadeen kulanyo kufaarta afrikaanta ah oo ku socdaalayay agaarka tuulada muuri ee u dhexaysa deegaanada lambar konton iyo laanta buure ee wilaayada shabeellada hoose qarax ayaa haleelay gaari booyad ah oo qayb ka ah gaadiidka kulanyada kufaarta afrikaanta waxaana jira khasaa'ir nafeed iyo mid hantiyadeed oo kufaarta afrikaanta lagu gaarsiiyey qaraxyadaasi dhanka kale wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weerar qorshaysan ku qaaday bar kontarool oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka ridada taasoo ku taalla gudaha magaalada bardweyne waxaana ku dhintay hal askari halka mid kalena uu dhaawac culus ka soo gaaray sidoo kale mujaahidiinta waxay halkaasi kasoo qanimaysteen agab kala duwan oo murtadiinta halkaasi u yiilay gedo mujaahidiinta ayaa xalay weerar qaraxa ku qaaday guriga uu magaalada baardheere ka degan yahay guddoomiyaha maamulka ridada degmadaasi waxaana jira khasaa'ir gaaray ilaaladiisa xubintii hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaa intaa noogu eeg markan aan idinku wareejiyo walaalka cabdiwaab maxamed bukhaari si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada baay waxaa dhowaan deegaanka bisaq cadde ee hoos taga degmada buurha kabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay kusoo idlaaday kulan ay dowro sharci ah barbar socotay kaasoo u dhexeeyey wilaayada islaamiga ah ee baay iyo hogaanka dhaqanka beesha heladi oo ka mid ah beelaha muslimiinta ah ee degta wilaayadaasi haddaba kulankaasi waxaa ka qayb galay islamarkaana tabintan inooga sameeyey bashiir muxiidiin abu eyman bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waxaan ku suganahay deegaanka bisiqacade ee hoostaga degmada buurhakaba ee wilaayada islaamiga ah ee baay maanta waxaa halkan ka dhacaya munaasabad ballaaran oo gebagabow ah kulan ay dhinac socotay dowro sharci ah loona qabtay hogaanka dhaqanka iyo waxgaradka beesha helade oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee degaa wilaayada islaamiga ah ee baay muddo lix maalin ayuu kulanka halkan ka soconayey waxaana odayaasha iyo qeybaha kala duwan ee beesha helade ay ku qaateen duruus kala duwan oo qayim ah waxaa halkan ka dhacaysa munaasabad gebagabo a kulankaas waxaana kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta ugu sareysa wilaayada islaamiga ee baay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada buurhakaba iyo waxgaradka degmada haddaba tabin gaar ah ayaan ku samayn doonaa insha allahu tacaala xafladan qiimaha badan ee maanta ka dhacaysa deegaanka bisiqacde ugu horeyn waxaa loo baaqay oo mikrofoonka lagu soo dhoweeyey qeymid ka mid ah xubnaha beesha heladi si uu halkan uu kaga soo jeediyo bayaan dhowr qodob ka kooban oo ay soo saareen hogaanka dhaqanka iyo waxgaradka beesha heladi bismillaah ujeeddo shir wadatashi ah kadib kulamo qaatay muddo maalmo ah una dhexeeyey mas-uuliyiinta walaayada baay al islaamiya iyo hoggaanka dhaqanka beesha helladi oo degta baay ayaa allaha fadligiisa kulamadaas waxaa ka soo baxay qodobo muhiim ah kow in beesha helladi ay adkayso ku dhaqanka shareecada islaamka waxayna ballan ku qaadaysaa in ay ku difaaci doonto naf maal iyo adin intaba labo waxay beeshu dhammaan ummadda muslimka u caddaynaysaa in ay beri ka tahay maamulka riddada koonfur galbeed ee fadhigiisu yahay magaalada baydhabo seddex hoggaanka dhaqanka beesha helledi wuxuu ballan ku qaadayaa in uu ilaalin doono midnimada muslimiinta iyo safkooda afar beeshu waxay bogaadinaysaa tahaniyad iyo salaan gaar ah u diraysaa haliyeyada tawxiidka ee ku ribaadaya furiimaha dagaalka ee bariga afrika shan beesha helladi waxay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada si gaar ah dhallinyarada ugu sheegaysaa allaha dartiis qubka ay u qaadaan dhanka jihaadka soo buuxiyaan leh hoggaanka dhaqanka helladi wuxuu halkan ka bogaadinayaa maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay kaas oo juhdi aan yarayn ku bixinaya sidii uu u hagaajin lahaa umuuraha muslimiinta ee ku nool gobolka toddobo waxaan sidoo kale haddii aanu nahay waxgaradka helladi ama beesha helladi halkan kaga ta'asiyeynaynaa dhacdadii foosha xumayd ee ka dhacday degmada jamaame allaha ha ka aqbalo intii ku shahiiday hana u booqadhayo intii ku dhaawacantay allahuma aamiin bulshada soomaaliyeedna waxaan leenahay ficilkaasi foosha xun ee cadowga ku dhaqaaqay ayaa ah suurada dhabta ah ee cadowga oo aan u diir nahayn birmageydada ee aan hubka si wadajir ah u qaadano una istaagno iska dhicinta cadowgaasi siddeed gebagabadii waxaan halkan baag towbadkeen ah uga diraynaa dhammaan xubnaha murtadiinta ah beesha ka dhashay ee diinkooda ka ridoobay waxaan uga baaqaynaa in ay allaha u toobad keenaan wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
waxaad wada dhegaysateen bayaankii ay soo saareen nabadoonnada waxgaradka iyo ogaasyada beesha helladi oo ka mid a beelaha soomaaliyeed ee dega wilaayada islaamiga ah ee baay waa hagaagka dhegaystayaal weli waxaa soconaya xafladda gebagabada kulanka qiimaha badan ee dhexmaray hogaanka dhaqanka iyo waxgaradka beesha helladi oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee baay iyo mas-uuliyiinta wilaayada xubno kala duwan ayaa goobta ku sugan markan waxaan mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus kusoo dhaweynayaa ugaas sheekh cali cabdi xuseen ugaaska beesha helladi ugaas marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawow idaacadda islaamiga andalus wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu alxamdulilah ilaahay ha umahadayaan allihii hana waafaji islaamnimadan nicmadan iyo barwaagadan oo nicmo bilaaw iyo dhammaadan lahayn allihiina sii aan umahadayaan insha allaahu dareenkay iyo abarkay wallaha kooba kormaaye anoo eed anka faraxsana waana ummadun anka buraarijiyaw insha allaahu anka horeyta maxad aliin guud walaayaadka amiirka muslimiinta lahkubalaaw ilaa waaligeen baay sheekh xamse abujacfar iyo muxaafadadii degmada buur xakaba iyo muxaafadooyinka waqaabasha shalduwo insha allaahu maxad yacni aragda eed fara badan iyo an maxadiye bacdallaahi alxamdulilaah mayba ballan qaadana insha allaahu haddana baali oo reer hiladay horaad iyo dambeed ini diyaar an eyin garab istaaga kitaabkii ilaahay ka dhagamow iyo difaacow odowga ilaahay laka difaaca diyaar baan ana diyaar baan ana taas insha allaahu horayna waa diyaaran hayn haddayna inaynu istimraarino oo ikhlaasna noo haata masqaangeliina maalgeliina naftaanuna gelina iyo diyaar laana insha allah waa garta ee ugaas waxaa maanta soo saarteen bayaan dhowr qodob ka koobnaa bal ka waran qodobada bayaanka iyo sida ay beesha isugu raacsan tahay
qodobada oo bayaanka una hasaarnay walaayada runtii arama oo eed una diyaar an la'ana oo runtii qalbaqaana ka waasacaye oo waana insha allaahu walaa una ka golna ficil una ka darna iyo diyaar la'ana oo ah kitaabka ilaahay ini laka dhagama ini la barada ini adowga laka difaaca oo ka jihaadna insha allaahu taasa diyaar la'ana oo bayaamaha oo sahada qodobada liin husaay intaasi oo la xusi una an dhagangeliyna yacnii aragdeeda iyo diyaarlaan bayaanka oo beele reer hileed ha kubaahi sanabadoonada ganacsatada waxgaradka bulshada cayaantiya inuuna ballan qaadni isla qaadanay ikhwaani insha allaahu jazaakum allahu khayra jazaa waxsan allahu ilaykum sidoo kale bayaanka waxaa ku jiray tacsiid aa u dirteen guud ahaan ummadda muslimiinta si gaar ah ee dadkii ku shahiiday duqeymihii cadowtooye ee cadowgu ka geysteen degmada jamaame haddii aad tihiin waxgaradkii iyo qeybihii bulshada beesheladi xanuunka sidee ula qaybsanaysan dadka muslimiinta runtii tacsiidan ondiraana walaalahana muslimiinta eed iyo eed eed iyo eed aan ka qayraysana insha allaahu dadkii meelka shahiidi maylana shahaadadii ilaahay ka cagbala dadkii oo dhaawacayana ilaahay inay dhacwajo ilaahay infududeeyalana insha allaahu ummadu holaalan muslimiintasa guud ee maylana eed iyo eed tan una yacni aragdeeda una ka qayranayo maybalana insha allaahu maqaadiir allowo marka odowga guudahan una dhan ilaahay inay noo dulgaada taasayba insha allaahu walaalahay oo muslimiinta oo dhibaatadaas odowgan jeysidi taasbaanka taasiyaan insha allah aad buu mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa ugaas sheekh cali cabdi xuseen ugaaska beeshaheladi markan waxaan eegi doonnaa qaar ka mid ah waxgaradka iyo sidoo kale qeybaha kale ee ka soo qaybgalay xafladda qiimaha badan ee maanta ka dhacaysa deegaanka bisiqacadde ee hoostaga degmada buura kaba taasoo lagu soo gebagabeynayo kulanka dowladda sharciga dhinac socotay oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay iyo hoggaanka dhaqanka beeshaheladi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowow ku soo dhowow idaacadda islaamiga andalus وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هكذا إذاعة الأندلس جزاه الله خير الجزاء والها ka waran maanta maxayday kaga dhigan tahay kulanka ku soo ilaaday deegaanka bisiqacadde iyo muddada lixda maalin ee halkan aad ku jilb xirneedeen والله ما شاء الله الحمد لله مركور إلهي أنك مهديان ما يديت أنك فايدني وأنا أنك برني ilaahay inaanka mahadayaane bacdallaahi inaanka mahadayaane wilaayada islaamka guud ahaan mayban ninka weerahin kitaabka ilaahay ini una barana waana ka dhagana waana kornan gaadna bulshadaanuna deersin marka walwiin iyo ardadeeda ninka dhakanta farxadan farxadla kooba kormee ini mar walba ardadeeda wilaayada istimraarido bulshada sada ardadeeda gaalada lana dagaalahay oo kale ini jahliga saas oo kale la dagaalama haytona aragahayn eediyeed qowlan oo ficlan ka aragahayn ee eediyeedan ka mahadayaana ini ardadeeda hadana la sii istimraariyo la sii wada meel kasta oo ardadeeda qof muslim ay rooga ini ardadeed mayba waahan dacwada islaamka yeen barbar socoto sada ardadeeda jihaadka ba ardadeeda dareer mayba waahan eed iyo eeda ardadeeda inka farxsagna waan ardadeeda haandhooayan mar walbeena ardadeeda inin ninka nagnaga injiilna insha allahu intaasa ardadeeda mayba waahan yayin muuqato tuma kadib koley sida la wada ogye isla koynanan lang oo ardadeeda macruuf ahoo gobay jaray hortaba mahaynan markuu hadee mayba gobadu walay hayso gadabka la bahay waleeray lamaada hebaan haysadiniya nagaacka sii insha allahu taasa kadhoaasa bismillaah goobayaa horena mahayne geekii shalay galabahaila gudboonadeena inaan hasiin gudbiyoona waa go'aansade gaaliyo musuqana nasgalay gardarodana gaalada lee guryaalka haniinku galli geesiyada islaamkana go'aansadeena gumacaga baaruuda iyo geeslaabida iyo gaatirida gollanka galladeena gaalada goonka dhaweena gubmaan iyo gooriinka dare garyaqaanada goobtun roogda iyo garmadowtun alla hadalay warnimayahow gaaladun gebagebada ahoo gobolada soomaaliya geed walba gadaalje haniinka gebatii guuladaanana mis islaamkiiniyuna garab siino gaaladaha garbu duubno gooranka jiidana wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag ee dhinacii weli waxaan ku guda jirnaa indheergaradka beesha heladi ee maanta kulanka halkan uu kusoo gabagaboobay u dhexeeyey iyaga iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu soo dhowow bal ka waran maanta dareenkiina waxay idinkaga dhigan tahay alxamdulilaah dareenkana may baa ka dhakanyaa eed iyo eed imaankan anka korori eedba may buwaaha shacaa'irta islaamka yanahniyamuuji maasha allah maalintii unanta koyni ilaa hadda waybaa iska booriyahayne ilaahay kitaabshia iska booriyahane oo marna lanku hadalaayo ini jihaadka naf'i maal la geliyo oonan inshal hirna boqolkii boqol maybaa eedii dadaal iyo juhdii marta sharafna ninka suubiyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam maybaa rey akrimuu dayfakum walaalo oo ma aragna nin khaadimaayan se toosa nin gaabileen sida muslimiinta oo xuquuqda iskalahaayangani gaabileen maybaa kale ka daray insha allaahu bayaankii beele reer hileed ha ku saarti oo walaayadana la mushaarakeeyaasi lex maalmood oo una daruusna horneenka soo oday warkana horka mushaarakeeyani ee maybaa ku mid hayay ini una ka dhagangna shareecada allah maybaa ku mid ah ini una cadowka oo deegaanada haaysido sida murtadiinta sida gaalada oo hamiin i maalan ha duulayaan ini una iska dafacna taasa maybuaha beele reer hilid horaadii dambeed germadow iyoonay dadka oo geerka gaduudan leh dadka waayeelada ee dad toddobaatan jar e waa ka jara dowrada dad lixdan jar e waa ka jara dad soddon jar e waa ka jara maybaa afar iyo labaatan saca maalamataankii kooban unanta ka sugnayni oo iska boorinay dadaaliyo juhudi kabiinay waan iska waafagnay ini gaaladanoo maybuaha kitaabka ilaahay ha ka duuli ini una dafcan taasa bayaan ha ku saarni insha allah maybaa kale oo may tacsiin daray walaalo oo maybwa cadowka allah oo musiibadiiska dhiidi maybaa tacsiinka daray sabara insha allah waa musiibo ehelkii kabahaan sabar iyo imaan allaha siiyo maybwa shuhadadii allaha aqbal may ballanaa wala sidii oba maa musiibo waay lankastoo ilaahay inka talagalya ka dhiyaayan maka faraxan iida anka kiironi taas may lanaa shuhadadiin ilaahay aqbala tan kale dadkii dhaawacayan ilaahay bogsi intaasbaa maybwaa fariinka dare walaalow tacsiye bismillaah alxamdulilaahi rabbilcaalamiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jazaakum allahu khayran dowladda baryaamntaninka sooti waa nabigeen sal alay wasalam toban iyo dhowr sana kalimatu tawxiid ee ummata deersiyahay tiyaadahay tiyage ummatalanku weeri waa kalimatu laa ilaha illa allah muxamed rasuulullahi taase waa jannadana furaaja jannada waa kalimatu laa ilaha illa allah muxamed rasuulullahi tiyaadaha iyo qaadani waa lixber lixbilood waa la dhinka maaw jazaakum allahu khayran ilaahay barakaay walaayada islaamiga ilaahay subxaana wa tacaalahni xifdiyo waa geegani dagaalkina dhinilkoodo dhina dadka tawxiidka lagdeys waa alxamdulilah ilaahay mahadiis waay jazaakum allah khayr ilahay nin baraka ilaahay hanin sogo walaayadeena islaamka insha allahu ta kale may ka fariin andare insha allah gaaladan oo dhibaatada jeysati insha allahu allah subxaana wa tacaala baliyaa walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum alaclawna in kuntum mu'miniin ilahay saasa leeye insha allah un tiirinyoteen umurikooden ilaahay saasan leh marka insha allahu gaaladaas hanase insha allahu yoo ka dambeeyi doonta may fariin andiraana gaaladaas hanas oo odownatanada jeysaday oo insha allahu haddii ilaahay er unuuna haddii geega diyaarahan ay kaysadaan unuuna kuruus insha allahu diyaaradaba ka awood badan yaan haysan insha allah allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ilaahay subxaana wa taala saasan lana xasbuna allahu wa nicma alwakiil xasbuna allahu wa nicma alwakiil xasbuna allahu wa nicma alwakiil lana ilaahay subxaana wa tacaala aayadahan indeji qur-aankan indeji insha allahu may lambaahanya walaalyaal ini lanwelba ini dareensana aayadda ilaahay subxaana wa tacaala walkas adka qobdan wal ilaahay maalintiisa subxaana wa tacaala hakin qoriyayin insha allah walaanyogaan insha allah may la qiibsan murugud iyo haysata jalla qiibsan insha allahu insha allah reer heled haddii una ane ya insha allah fariin gaalan samayn dira doona insha allahu tacaala cruise ya cruise oo insha allahu oo diyaaradii oo weedanku wiin yaa insha allah fariin cad diyaarag doona waqtana oo dheeran insha allah jazaakum allahu khayran taas fariintaas oo deersadan gaalada haanase insha allah istishaadinka gala doona istishaadi in gamaasilka gale wa jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha heladi ee ka qaybgalay kulanka kusoo idlaaday deegaanka bisiqacde ee hoosaga degmada buurha kaba ee wilaayada islaamiga ah ee baay waa hagaag dhegaystayaal ugu dambeynna waxaa loo baaqay oo mikrofoonka lagu soo dhoweeyey si uu halkan kelimada gebagabada uga jeediyo sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay oo soo xiraya kulanka kusoo gebagaboobay deegaanka bisiqacde ee hoosaga degmada buurha kaba ee wilaayada islaamiga ee baay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الله تبارك وتعالى يا أمه نغانا نسي نعمين فربضن أونهن كوبا كورنا أحدها كوبا كورنا جرن أسماهنا نعم كالله تبارك وتعالى ما يكون مدها تونجيك أنت فدينا قبيل أن والقرد يو علمديسي أخيارتيسي يو قناعستيسي anihan fadheedan se duruusan qaadadaanoo wada tashi insuu biyaano islaamka salan garab surume fakiraano meelo duruusiyo dowri ka qaadadan yo oo anin taladaana reer banu fulaan se isku ku dhiciyaana dhulkii nooma ganayse ha ka dhacsadaana yah arrimo badanoo lan shiro jaray lan dhafara jari yo oo lanin fadhiina maybu aha ilaahay shareecadiis ka hormaryaana ka baradaana naftatanka ka xukumaana ka ka dhagamaana mujaahidiinta ka garab surumaana diinka ilaahay subxaana watacaala meel wiinku ka deerana intaasay lan fadhiyay barasho haddii ate iyo tale haddii ate iyo dulqaad haddii ataaba marka maylanaa nicam wiin waaye oo ilaahayna say subxaana watacaala waayi badan waqtiyo badan hana marina unan haysada jarna usi inka hamdiyaana inka mahadnagaana intaasi kadib baalwiinta reer helada oo runtii kulankan iskula hayti walaayada anweertii iyo haqabanqaabidii laakiin ha ajiibowka dadka shaqada ka jaray isin haytan maysinka kama hadnagaane sidii xigmadii iyo dulqaadka la hayti isin ha aan jiibtan dacwadii iyo weerarntii walaayada oo dowladda lana iska weeray iyo kulanka lana iska weeray kadibna duruusti la qaadadaay iyo warkii badan ay ku dambooyada tan iyo xalay laka jari mayla raayuusa kadibna bayaanka haku haka gabagawaaya haku bay si isin antanaawulan ama an qaadaa dhagteen meelfaylana an dhagteen maylana jazaakum allahu khayran wa khayra aljazaa runtii landhan laku helow ma ah walandhan ka fikiraw ma ah walandhan may buah muuqatona ma ah lanka ilaahay waafaji tabaaraka wa tacaala yaa hela marka maylana beela jazaakum allahu khayran wa khayra aljazaa muxaafadada oo runtii qadiidaasi ayaana lafdhabaran haytay marta geliiday hoolasee ka shaagayaasi la teegan haytay maalintii bilaawadaas ilaa yowmina haada maylana jazaakum allahu khayran walaalaha maktabka dacwada oo yoona dee howlwadeenka shaqadan ku haayaan maylana yoona xeer gobol ilaa xeer degmo dhammaantooba maylana jazaakum allahu khayran culimmadiisaasoo kale duruusto biyaasi oo maclimiinta ka hayeen xigmadan khayrkan wanaagana ku sheegoyahay sababan hayeen dadkan i fahansiyaano waana in sheegan ilaahi subxana watacaala abrinshu khayrkaasanig mariyey yoona maylahaa ilaahi subxana watacaala miisaanka xasanaadka siin saar ikhwaani intaasi kadib jazaakum allahu khayran may fadaya dhowr qodob oo ka kooban inaanse khulaase an dul mara qodobkii inka horreymay buu ahaa walaayada may bogaadyaasee tahaniideeyaasee bayaankii reerkaha ku bay bayaankii hadduu walaalka akhriyaay weliba kasii dari afkale maku sheegano dhaqan geliyana meydaanka jeeyana kasii daraay mayba wax bayaankasi eedeeda handhowaayana waana bogaadiyana insha allahu waana siinka garab surogna biidnillaahi tacaala fulyooshay isagna maysinku fadaana marka maadaama haka talatan ha gorfaytan safayla hanfiiridan kadi siinka hayna yah wal safaylalan ku fikri maaha may fadaana insha allahu tacaala ani sadhabelan dhaqan geliya runtii hadal hooba la sheega may macno kawaldada ani ficillaka dar ya macno kawaldada marka insha allahu tacaala anisa dhabelan dhaqan geliye dhanaga walaayada walaagay kaalmo iyo tabantaabe iyo tale iyo taakuleenge iyo garabsurumo oo hasinku marana biidn illaahi diyaar waa akhyaara intaasi kadib may raasena kooyey kulanga dhalaasa kulangna may ku dhalade khayra ku dhalade maaha khayrkii laftirshay kan waaye may fadaana insha allahu tacaala khayrkasi sida kasii bulaalo fadi oo umateen dhanka wada deero fadi ani insha allahu tacaala tallaabagaad iyo saamagaad iyo weeldhan marka inka horreyta bayaanka bunuudii iyo qodobadii ka jari may kumad haytay isinka ha ka qaadatan may kumad haytay ani reerka may bu aha ku dhaqanka shareecada islaamka kordhamba ka dhaqamaayay hatana diyaar wada iyi ani wada dhaqangeliyo oo lanku suran an la hayna odayaalka xeer dhaqameed kale an la hayne maan anka dhaqamaana culimmada maybu ahayoona laablaab iyo luglug kale anka jarnaa ilaahay shareecadiis an hogaansiinyin ganacsatada ganacsiga iyo naftirshooba shareecada ilaahay hoosyo an hogaansiinyin may badardaaramaana qodobkaasay afkubate ulaasuma leh ananin kunagana insha allahu tacaala safaylalanku dhabay dadaal may leeray iska haya may walka gale iska hay ma hayne qofka hooba dadaala laakiin dadaal shay gee ka dadaalo barriyo ku jiifada bar hadanba xaani isu shalay ka dadaaliyaba tartarmaayaan saas maaha yani shalay ka dadaaliyaa tartarmaayaan malidhin ku baahayni ku dhaqanka shareecada islaamka qodobka la araw ani boqolkiiba boqol dhabnooxaad dhaqan geliya allahu akbar qodobka lamaad bayaankana ha ka jari may buu aha taageerada jihaadka jihaadkana la garab suro ya jihaadkana la garab suro ana may arran faday qodobkaasee ka bedelo faday waxaan la garab suro maa jihaada uni una nagan ya hibilow ka garab suro ma i hibilow ha i garab suro mashalahaws ya hoolag ani wadadee oo ka jaree afirshahaaye hibilow ha i garab suro ihonay tayo adi wadata ka garab suro ma mashalaha dadkale ka garab suro ma uni una nagan haddii una helin horaad iyo dambeed ya dadkale ka garab suro ma oo jihaadka lahjaalada koowaad kuku jarta lahjaalada koowaad iyo tan lamaad iyo tan saddexaad kuku jarta ku murugow geeka furuntoollaha kubay hooba dheegan may boaha dhiigga ka kahaayo wareerayo furuntaasaysadali kabuhiifada ka fikiraw ganacsijo ku hormariyow damoojo gaarka ku hormariyow adduunyadii ku hormariyaayo jihaadkaasi inteegan ani unanagana walnin ku baahanyo walaaliya may waaley waa fariido iyo cibaado ilaahayna leeyo ilaahay lanka dhowaadow allihina abuurudi oo addoomanka an hayni fariido iyo cibaado usana saariyo niileyi lankasta lanki ka dadaalona may kuka sarreeya kuka manzil sarreeya kuka daraja sarreeya ilaahay agtis lanki ka dadaal dorso isu kuka sarreeya marka sarreyntu way fade adduunku waaba aragnay eedan lanjeeliya ogda aakhirana may buu ahaa dadku asxaabul acraaf qur-aanka sheegay ma jirna asxaabul acraaf janna jannana ansaane naarna ansaane xarun dhexla ka haayo ya nimankan reer naareedka asxaabul acraaf hama jirsadaaya hegga asxaabul acraaf niyoon may fadaayaan ini heg janaada socda janaada lankii ilaahay khayrkiin badiya marka may fadaane jazaakum allahu khayran wa khayra aljazaa ani manzilada aan ka horreeyta jihaadka ku galan se manzilada aan ka horreeyta ilahay agtiisaan ka waalata waxyaabaha un reerka ka ammaanana ka walaaya ahay mayba kumad aha oo runtii maxaasinta ana lan sheega mudugna ah reerkan reeraha anka mushkil yaro anka dhab yaro mayba kumad eeyaa reer banuu fulaan shalqobada anta buku areena shalqobada anta buku tare shalqobada dhantiisa asgalay shalqobada lan guraani kumadayay macnaha ya xageegu warkaasi macnaha isaga inta fadhiida ma sii araw ya meeli idli roognana dadki aan dad badan aan sheegay meeli roogna xataa dad badan aan ka sheegay macnaha dadka darasi ono lan kufu fujiyaanay iyo dhati ono lan fu fujiyaanay reer nabadeeda akhyaar ah walaageeka iska ogaatan anka kooyas ya ammaanada inta badan liska oga maata walaage laka talada ani la fuliy saas maaha taasana ka badanayti macnaha marka dadkan ku fuji dadkan ku fuji maka badan reerkan gudaaja macnaha waa ammaan iyo cizi iyo sharaf taas maynan ku baahanta anay una xifdeyna jawaarka daraskaana la ilaaliyo la dhooro may bu ah waa min addiin jazaakum allahu khayran marka daras wanaaga iyo ilaalinta daraska si isin hataan ka dadaalaseen khayrankii ka dadaala may bu aha ani luku ku hormarma faylaha ogda ya may fadaana ani ka sii dawaamtan waana ku sii wanaajidan insha allahu tacaala waxyaabahan indhamamno isin tuwaasan may fadaane ani walay maa bacda hada alyowmi ah sida laka dhammaystira fada inay isku kaalmaysana insha allahu tacaala isin iyo una wada maraysa gacmo wada jira may leeraay yo walka gooyaya may erane hey markasta wada jira ani anka kano insha allahu tacaala una an wada dhammaystirna biidn illahi tacaala جزاكم الله خيرا دي سيغنا ماي بوها ان الله حنس دعايو واجباتك يو شقوين كل شرق عدن لك ددال يسك اوغنا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo qodobo xiise badan aad ku soo dhegaysateen caawa naga intaas allah subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan oo noo fududeeyey in barnaamijka aan si sahala idinku soo gaadhsiino idinkuna aad ku dhegaysataan inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
توفيقا وتسديدا واجرا امه الاسلام بشرى اننا نلمح فجرا في شباب قد اشادوا صحوه للدين كبرى امه الاسلام الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا